tana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi
bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan khiyaartiina dhegaysataa ay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo subax walba xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markii laga reebo subaxa jimcada ah saakayna waa subax talaado ah taariikhdu waxay ku beegan tahay soddoniyo kowda bisha labiyo tobnaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka barnaamijka faaqidaadda wararka sidaad subax kasta la socotaan waxaan ku soo qaadannaa mowduuc cayiman oo aan ku falanqayno saakana waxaan ku eegaynaa qaraxii masiibada ahaa oo dad ku dhow boqol ruux ay ku dhinteen oo ka dhacay ex control afgooye waxaana falanqayn doonnaa sheegashadii maleeshiyada al-shabaab ay sheegteen qaraxaas islamarkaana ay uga hadleen sida foosha xun waxaan falanqayn doonnaa arrimahaas culummo soomaaliyeed ayaa qadka ku jirta uu ka mid yahay sheekh cali wajiis iyo cabdicasiis gadaf oo ah nin siyaasi ah oo falanqeeya arrimaha amniga waxaad kaloon la hadli doonnaa cabdiqaasin salaad xasan madaxweynihii hore ee soomaaliya oo qaahiro jooga ayaana isagana arrimahaas ka hadli doona wariyaal jooga istuudiyaha sideedaad ayaa sidoo kale nala falanqayn doona waa mar kale iyo barnaamijkii faaqidaadda wararka
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow ma ja- ismaqal wanaagsanee hordhaca barnaamijka sidaad ku maqasheenba mowduuceenna waxa uu yahay sheegashadii foosha xumeed ee maleeshiyada al-shabaab ee sheegteen qarax boqol ruux ku dhowaad ay ku dhinteen oo dad arday iyo dad masaakiina u badnaa iyo sida ay ummadda soomaaliyeed ugu jeejeeseen qadka hadda si toosa waxaa ugu jira cabdicasiis axmed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda waa arrimaha amniga iyo sheekh cali wajiis oo ah sheekh soomaaliyeed oo inta badan ka hadla dhibaatada maleeshiyada ay geystaan iyo sida looga hortegi karo iyo waxyaabaha ay sheeganayaan dadkaas culummada sheeganayo oo ka been sheegaya diinta islaamka Eh, labadiinaba soo dhowaada cabdicasiis iyo sheekh cali
ahlan wasahlan waa dhowna waa- waa- waa dhanka socodka hooseeya waa dhowna Eh, Waa- waxaan waa- barnaamijkeenaan gudagelaynaa bal sheekh cali arrintaas eh, wa- waadna la socotay ka waran bal arrintii dhacday oo mucjisada ahayd oo dadka lagu laayay shabaab siday oga hadleen
Eh, bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi waman walaah Eh, waa marka hore waa salaamintiin dhammaantiin dadka qad ku jira iyo iyo raadi muqdisho Eh, runtii arrintan dhacday eh, waa arrin xanuun badan oo murugo badan oo aan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryayno inuu ummadda soomaaliyeed dhammaanteed eh, gaar ahaan eheladii eh, dhibaatada si gaar u gaarto si iimaan uu ka siiyo Eh, waana eh, arrin eh, soo noo noqotay oo runtii ku ugu xanuunka badnaayo dalkan ka dhacay ka mid a waxaa lagu soo labay karaa arrintii afar iyo tobankii oktoobar toddoba tobankii ka dhacday zooba ka dhacday eh, oo saasoo kaleeto maleeshiyaadkaas ay ummad boqolaal gaaraya ay ugu laayeen ummadaas ha- halig- haligeen marka eh, hadee sheegashadaas ay sheegteen waa uun eh, maaragtay inay isku qireen ilaahay hortiisa iyo ummadda horteeda inay jaraa'imkaas iyagoo ay geesteen Eh, runtii eh, waxaa leeslahay xataa hadday geysteen iyadoo aan lagaba shakisnayn inay geysteen haddana un way ka xishoon doonaan laakiin waxa waaye inay sheegtaan oo arrin aada u xanuun badan eeday oo arrin aada u foolxun ah iyo inay haddana siday u sheegteen waxa carabta carabiga lagu yidhaahdo maaragtay alcudru aqbaxu min adembi haddana maaragtay iyagoo intaasoo boqola dadal dhaayay oo ummadaas haldhigay ayay haddana ummadii soomaaliyeed intay dhagaa ka fureysteenay waxay ku saabeeyeen laba nimo walaalaheena oo muslima oo turki ah oo u yimid dalkan inay badbaadiyaan oo jid u dhisaan oo eh, dowladda qatar iyo dowladda turkiga oo ashaqada ah ee mashruuci taariikhiga ahaa ee qarnigii naga tegay labaatanaad bilowgii xilligii isticmaalka talyaaniga wadooyinkii la dhisay burburay ee ummadda soomaaliyeed ay ku cadaabneed muddo soddon sano ka badan inay dib uga dhigaan waddo nadiifa oo dadku ay maraan oo shirarka iyo dhibaatada ka dhacaysa iyo gaadiidka dadka isaga gooshi karaan si nadiifa umaraan ku tabarucay inay dad u yimid oo muslimiin oo walaalahood haddana inay dhiiggeeda banaystaan inay dileen inay intaasoo jaraahim u sameeyeen oo iyadana dembi labaad haddana sii ah ayaa runtii wax laga xumaado ah marka waxa weeyaan hadda wax lagu sheega lama yaqaano waa ummad diintina ay ka hadlowday cadowga umaata ummadan soomaaliyeed inay ukhidmeeyaan oo ay ummadan ay garbaduub ugu xiraato oo ay ku adduunya aakhiro beelaan iska niyeystay waayo marka ilaahay ha soo hanuuniya ayaan leenahay sheekh cali waa mahadsan tahay marti kale ayaa nala joogto cabdicasiis axmed ah ka mid ah oo amniga ka faallooda cabdilcasiis haddii aadna maqasho radio muqdishona kusoo dhowaaw sheekh calina waad maqlaysay bal ka waran sheegashadan ay sheegteen maleeshiyada al-shabaab qaraxi dhacay iyadoo la ogyahay dhowr qarax oo dad badan ay ku dhinteen inay ka gabadeen maxay ka dhigan tahay sheegashadan ay ku dhiiradeen
marka hore waa waa salaamayaa sheekh cali oo qadka ku jira iyo radio muqdisho iyo inta na dhegeysanayso marka xigo runtii aadaan uga taxsiyanayaa dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay x control intii ku dhaca matan allaha caafiyo runtii sheegashadaani waa arrin tallaabo ay u qaadeen dhinaca baaxalnimada iyo waxshinimada iyo diiranaanta waxayna tusinaysaa wejiga ama xaqiiqada kooxdaasi iyo sida ay ay dad badan haddii dadka qaar mugdi uga jiray inay waxyaabaha qaar ka xishoonayaan inaysan ka xishoonaynin runtii markii horeba cid caad kama saarnayn inay inay iyagu geysteen laakiin waxa uun la malaynayay inay aysan ku dhiiran inay sheegtaan laakiin hadda way sheegteen taasoo macnaheedu yahay inay dadkii laayaan shacaba oo xoogsanayo oo arday leh oo odayaal la waaye leh inay ku dhiiradeen islamarkaasna haddana ku dhiiradeen inay sheegtaan oy dembigii isku qiraan sida sheekh cali uu ka dhawaajiyey ilaahay hortiisii ummadda horteeda waa arrin naxdin leh oo la yaab leh qaraxii ayaa ummadda shoog geliyey oo runtii wax la yaab leh ku noqday mar labaad waxaa la yaab ah inay iiga sheegtaan oy yidhaahdeen innagaa geysanay arrintaasi dalaalooyin ama tusaalooyin cusubay bixinaysaa iyo infaalooyin aada u xun waa marka koowaade inaan shacabkii loo aaba yeelin haba yaraatee iyo marka labaad oo la dilayo marka labaadna in noloshii loo abuuro oo jidkii halbowlaha ahay loo hagaajiyo ama dib loogu dhiso iyadana laga hortegayo oo midkii midna la dilayo midna runtii isu socodkiiyo noloshii laga xanibayo ayuu tusinayaa dhinaca kale markii laga fiiriyo isku soo duube waxaa muuqato in shacabkii iyo kooxdaasi aada u kala aada u kala fogaan doonaan muxuu ahaay waxa marka muuqday waxay ahaayeen oo hadalka kamid ahay afhayeenka sheegtay inay ka dambeeyeen qaraxaas inay ka tacsiinayeen marka dadkii inaad disho oo layso kana tacsiyeyso wax caqligu keeni karo ama iskeeni karo maahan ama la fahmi karo wax bani-aadinimada ka fog oo soomaalinimada ka fog oo islaamnimada ka fog weeyaan in aad qofkii si barera u disho haddana sheegato haddana taraxum iyo tacsiyeyna aad ka dhiibto waa la isla joogaa haddii ay dadkaas ay laayeen migdhow ay ka bixiyaan kana garaabaan muxuu ahaay intii dhimatana ay runtii xuquuqdii ay leeyihiin dadkii ka haray ay ay bixin doonaan taasaa garaab noqon karto ama ama ama isku day dadka in la qanciya noqon karto laakiin in allah u naxariis waa ka tacsiina la yidhaha in dadkii la laayo ardadii iyo dadkii iska gooshayay jidka halbowlaha ah runtii waxaan ognahay jidkaas muhiimadda uu leeyahay dalka guud ahaan iyo muqdisho runtii boqolaal kun ayaa maalintii martooda lagu qiyaaso waa jidka la dhihi karo badeecada timaada magaalada muqdisho iyo midda ka baxdo boqolkiiba toddobaatan jidkaasay ku baxdaa kuna timaadaa halbowle ayuu u yahay jidkaas in la dhiso marka in in loo diido oo laga hortago oo walaalihii dhisaayey muslimiinta ahaay la laayay la yidhaha waa beeg ayagaan beegsanaynay waxay tahay duulaan cad iyo nolosha dadka degan magaalada muqdisho lala dagaalamayo inaysan noolaanin oo la go-doomina la rabo maadaama jidkii la diidayo ayaa idan ka soo baxayso oo dalaalo weyn
cabdicasiis axmed waa mahadsan tahay qadka noogu jir waxaan rabaa hadda inaan su-aal weydiiyo sheekh cali wajiis sheekh cali tacsidan afhayeenka maleeshiyada al-shabaab uu sheegayo dadkii uu laayey inuu u tacsiyeynayo maxay ka dhigan tahay haddii aad bal hadalkiisa wax ka dhegaysatay iyo sida uu u hadlaayo qaab ahaan
wallahi waxa weeyaan cali dhaare afhayeenka waa lagu yaqiinaa horta weligiis markuu hadlaba ummadda soomaaliya waxay ku taqaanay markii dhibaato dadkaas la halakeeyo shacabka la laayo arrinta dhacdadan la ilaabayn waa dhacdadii argaayo saamaha oo isagoo qoslaya uu maaragtay ka hadli jiray iyo tii soobe iyo tii soobe ayaan dhihna tii shaamo iyo kuwii kasii horreeyay kuwii ka dambeeyaba marka hadde haddii uun ummadda la laayo inuu maaragtay soo galo oo nooc waxay iska noqonaysaa un tacsida dadkii la laayay waxa la yidhaahdo maaragtay in lagu lagu dul ooyo haddana teendhadooda ama maqbaradooda in waxaweye waxaa la yidhahdaa nooc min alistiza waa un jeedkaas weye waxa weye maaragtay in dadkii la rabo in adixku cala annaas dadki in lagu maaragtay lagu qoslo uun oo sidaasna waa unaqaan sida kalena waa unaqaan ka idin layno haddana idin tacsiinaynaa sida cabdicaiiz sheega waa wax shaqeynaya maaha dadkan haddii aad u aragtay dhiigooda inuu xaaraan kaa yahay sida asalkaba ah islaamka ku ah waxaa la ogyahay nabigu sal allahu alayh wasalam xadiis saxiixa wuxuu ku leeyahay kacbada ilaahay oo zuusho ayaa ilaahay dushiisa uga fudud uga yani maarad sahlan in mu'min la dilo marka qofka mu'minka ahu xataa kacbada oo la burburiyo la zuuliyo ayuu ka fadli badan yahay xurmadiisu ka weyn tahay macnaha qof muslima oo dhiiggiisa iska dhaaf boqolaada in la dilo eh waxa weeye meeshaasii joogtaa ilahayna wuxuu ugu goodiyey sida la ogyahay waman yaqtul mu'minan mutacamidan aayat nisa suurat nisa waxa weeye fajzaahu jahannam khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu wacadda lahu cadaaban cadiiman waxa weeye shan arrimood oo kala dardaran weye oo inuu naarta gelayo jahannamo inuu ku waarayo in la lacnaday ilaa inuu cadoonayo inuu cadaab daran leeyo marka marka maba imaan kartaba haddii adiga ficilka aadan xataa yani inay qasad u sameeyeen bay ay sheegteen oo ay ujeedadooda ay ahaada inay laayaan dadkaas maxaan ku idhahdaa jidkaas ka shaqeynayo oo walaalaheen iyagaba dhiigooda muslim dhiig dhiigooda dhiig muslim uu ka yahay oo weliba xuquuq dheeraada nagu sii laho duyuufna oo in la ikraamo oo la ixtiraamo mudnaa marka cali iyo ragga amiirkiisa iyo wadaadkan nairobi u fadhiya u iftoodaba oo dhiiga u baneeyo xasaana iyo fikirkan ay aaminsan yihiin dadka soomaaliyeed inay dad murtadiin ay yihiin oo dhiigoodu banaan yahay dawladdu ay dawlad gaalaa tahay wixii jid dhisaa ay gaala yihiin murtadiin yihiin wixii canshuur bixiya gaala yihiin culimadu gaalo tahay haweenka dhulka xaqa gaala yihiin waxaasoo dhan iska aaminsanaya waana ku shaqaynayaan wax badan oo haddee wax hadda cusub ma aha marka waxa weeyaan waa un koox dadkan dhiigooda banaysatay gaalaysiisay waxba aan ogoleyn marka haddii ay run ka tahay sheekh cali maxamed raagi oo ay afhayeenka al-shabaab ay runtiis ay tahay isaga iyo iyo iyo iyo abu cubayde iyo ragga madaxda u ah iyo kulligood iyo mahadiyo ha ku dhiiradaano ilaahay ha ka baqaano ha ku dhiiradaano inay yidhaahiin niman yahow jidkan waa waa soo wa waa ku qaldanay dadaan nagu hogaamiyey maanta wixii ka dambeeya waxaan diyaar u nahay inaan kana tooba keenno dhiigga muslimkan daadin aan joojino muslimiinta dhiigoodana ay badbaadiyaan dalkan soomaaliyana dawladda turkiga waa dawladda keliya iyo dawlado yaro sida qatar iyo wax lamid ah u hagabaxaayo maanta oo uu dhisaayo ninka jidkuu dhisaayo waa nin inaan alaad doonayo wey ninka ciidanka u tababaraayo oo ciidankuu dhisaayo waad ogtihiin ciidanka soomaaliya in la burburiyo sideetameeyadii mu'aamara dawliya ay aheeday baris claba lagu soo go-aamiyey dawladaha waaweynaa ka shiray dalkan shabab looma ogola weligiis awelna isticmaalka waatu qaybiyey xulafadii qaybiyeen marka dal isaga dhanba aan dawlad loo rabin oon ciidan xoogle loo rabin oon sharaf loo rabin oo diinta islaamka lagula dirirsan yahay waayo marka maantana ciidamada intaasoo kun oo mashaariicana dul saaran oo iyagu ay shabaabka ay sabab sabab nagu yihiin oo haddii ay dawladda la heshiin lahaayeen waagii sheekh shariif madaxweynaha ahay oo xabadda ay dhigi lahaayeen oo guulihii ilaahay oo maxkamadda islaamiga iyo muqaawamada uu siiyey ay ilaalin lahaayeen maba loo baahdeen ma waxaana mashaariic oo dhib ah marka jidkan ay marka ka dhumeen oo ah inay dadka inta dhiigooda banayseen ay gaalaysiiyaan oo ay ummaddii soomaaliyeed oo boqolka boqol muslimka aaday ay gaalo ka dhigeen boqol kiiba boqol murtadiin intay ku xukumeen ay maaragtay iyagu intaas yaroo ay yihiin keliya islaam isu haystaan cid kasta oo soo gurmin laheedoo caadifo islaamiya ay wado sidii maaragtay turkiga iyo qatar iyo dawlado yaroo kaleeto oo koobanna dhiigooda banaysanayo inay dhulka ka qaadaan ummadda soomaaliya u diidan haddee waxa weeyaan waxaa keliya oo sidaasu ay sax noqon laheyd hadday intay fikirkaas ka tanaasulaan ay ka toobad keenaan oo ay ummadda soomaaliyeed ay kusoo laabtaan oo dhiigooda inuu dhiig muslim yahay ay ogaadaan oo in dal loo dhiso oo dal loo dhiso maaragtay dawlad loo dhiso ay ogolaadaan diinta islaamka oo iyagu hadda maanta muslimaha ka dhiganayaanna in badan oo kamidana waa laga yaabaa inay caadifo diini ay ka tahay oo niyadooda xataa khayr iska rabta laakiin haddii jidkeeda maqaasidii sharciga o dhan ay dara marsan yihiin marka haddii maanta ay waxaa darta hortaagan diinta in xataa dalkan lagu fuliyo oo maxaakiimta islaamiga la oogo oo akhlaaq xumada lala diriro oo cadowga ajnabiga dalkan laga saaro waxay hortaagan ayaga wey hadday maanta ayagu ay dawladdaas iyo ummadda ay kusoo laabtaan iyo dhibka joojiyaan iyo qaraxyada iyo dilalka oo ay soomaaliya u gacan baneeyaan dalkeeda inay maamulato dawladdeeda dhisato waxaa wax kasta waa hadaagi lahaayeen ajnabigana waanaga bixi lahaa diinteena islaamkana sidaytaan dastuurkeena uga qoran lahayn nidaamkeena maxkamadeena uga fushan lahayn waxyaabaha qabashka oo nooga dhex jiro dhan waa iska saari lahayn laakiin iyagii baa ummaddii iyo dawladdii iyo shacabkii iyo culimadii iyo diintii iyo ummaddii o dhan ba iyaga maa mashquul ugu yahay iyagaa dadka mashquuliyay marka hade waxa wey tacsidaas marka walaal wax ka jira ma jiraan waa iska un macbuyaal wa waxa wey waxa u banaan keliya nimankaas maanta inay kasoo laabtaan fikirkaas keliyaa u banaan haddii hadda ay kasoo noqon diidaanna ummadda soomaaliyeed iyo dawladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed waxaa laga doonayaa inaan faraha la isku taagtaagin xana waxaan arkaya siyaasiyiinta xataa inay qaarkood karax lumaysanayaano fara isku taagtaagaas inta la iska dhaafo in maaragtay mawqif midaysan laga qaato dalkan si amni loogu soo dabaali lahaa ayagana ciddi diyaar u ah wadahadal inay gasho wadahadal dhaba loola geli lahaa oo weliba lasoo dhaweynaayo oo haddii ay ka tooba keenaan fikirkan nolol wanaagsan iyo amni kaamila iyo dhibaato la-aan iyagoon la dhibaateynayn lasoo dhaweynaayo kii ku adkaysta oo ummadaas inuu dhibkeed u taagnaado oo dowlad soomaaliyeed uu diidanaado oo diin islaam uu diidanaado oo ummadan nolol u diidana dee in la iska qabsho taas unbaa ayay ku dhawan kartaa sheekh cali waa mahadsan tahay adiga iyo cabdicasiis axmed qadka iigu jira barnaamijka gebagabadiisaan kusii dhownahay raadiyo muqdisho ayaad ikhyaarey naga dhegaysanaysaan raadiyo muqdisho barnaamijkanna waan sii falanqeynaynaa hadda waxaa ila jooga stuudiyaha sideedaad ee raadiyo muqdisho waryaheena maxamed kaafi kaafi bal maxay ka dhigan tahay sheegashada maleeshiyada al-shabaab ay sheegteen qaraxii lagu hoobtay
duubay ninka afhayeenka u ah argagixisada al-shabaab ayaa lagu baahiyey baraha bulshada ay leeyihiin argagixisada marka waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee laga fahmi karay hadalka afhayeenka argagixisada al-shabaab waxaa kow ka ahaa horta inuu qirtay in ay ka dambeeyeen xasuuqii maalintii sabtida aheyd ka dhacay magaalada muqdisho marka labaad argagixisadu waxay caddeeyeen in dhiigga shacabka soomaaliyeed uu u bannaan yahay iyagoo aan u kala aabayeelaynin qof dowladda u shaqeeya iyo weliba qof shacab ah maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab hore waxay uga dhuuman jireen xasuuqyada nuucan oo kale ah sida afar iyo tobankii oktoobar ma aysan sheegan laakiin in ay ku dhiiradeen in xasuuq noocan oo kale ay sheegtaan hadalkiisa waa laga akhrisan karay sidoo kale ma aysan sheegin wax gacan ah oo ay ka geysanayaan xasuuqa ay geysteen sidaa ogtahay sagaashan qofood dad ku dhow ayaa dhintay boqol iyo dhowr kalena way dhaawacmeen marka afhayeenka al-shabaab ma uusan sheegin inay gacan ka geysanayaan dadka dhibaatadu ay soo gaartay waxyaabaha kaleeto laga dheehan kara hadalkiisa waxaa ka mid ahaa in aayado badan iyo axaadiis badan oo qur-aanka iyo axaadiista nebiga lagu sheegay oo u gafeeyey asagoo ka been sheegaya kuna baneysanaya dhiigga shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ah sidoo kalena wuxuu dafiray aayado kale iyo axaadiis kale oo ayaguna dhowraya ee dhiigga shacabka soomaaliyeed ama dhiigga dadka muslimiinta ah in la daadiyo waxyaabaha kale oo aadka looga dheehan kara hadalkiisa waxaa ka mid ahaa in ay dagaal kula jiraan dadka turkida ah ee soomaalida usoo gurmaday caawinaya haddii ay tahay dhismaha iyo horumarka iyo adeegyada bulshada ee dalka ka socda waa mahadsantahay maxamed kaafi martida kale ayaan ku laabanayaa cabdicasiis axmed bal ka waran haddii ay arintaas ay al-shabaab ay meel fagaare la soo istaagayaan inta dad laayaan haddana waa ka tacsiyeynaynaa iyagoo sheegaynin magdhow iyo in arintan ay ay ka laabanayaan oo mar dambe qof muslina oo soomaaliyeed aysan dili doonin say ay rabaan in dalka soomaaliya ay kusii joogaan haddii shacabkiiba saas loo xasuuqayo haddana ay ku diganayaan
waa mahadsan tahay runtii falxa suuq hooweyn oo laga naxaa dhacay waxaa isaguna wax laga naxa sheegashadaas halkaas waxay marka hore falalka noocaana markay geystaan oo aan ahaynin marka ugu horeyso way way ka xishoo jireen ama way ka aamusi jireen ama way ka gaabsan jireen sida qaraxii zoobe afariyo tobankii labada kun bishii octoobar labada kun iyo todobiyo tobankii way ka gaabsadeen boqolaal qofood oo soomaaliya ku dhimatay oo shacaba maysan ku dhiira inay sheegtaan markaan marka waxa tallaabada oo horumarka qaldan ay hor u qaadeen waxaa kamid a ama aada u xun inay sheegtaan ay ku dhiiradaan runtii dhowr maalin ay ku qaadatay laftooda inay sheegtaan oy la soo istaagaan waxaan isleeyahay intaasi way isku heesteen ama qaabkay u dhigi lahaa inay ka fikiraayeen ugu dambeynna waxaa dhacda inay la soo istaagaan oy sheegtaan dadkii dhintay ma dhaawacmay shacabaa soomaaliyeed xasuuqa lagu geystay ex control laba maalin ka hor marka waa tallaabo baahalnimo leh oo waxshinimo ah oo ay sheegtaan oysan ka xishoonaysan ka gaabsan macnaheedu waxaa weeyaan inay inay halaagii iyo dilkii iyo baabi'intii iyo qarxintii iyo burburintii ay ay sheeganayaan oo la jahrayaan oo maanta aysan ka xishooneynaa taas ka cad talabaad qaraxaani dhowrka maalin lasoo dhaafo waxaa lagu muransanayay cidda taargetka ah ma iskoyska dadka joogo oo oo oo kiscontrolay usoo qorsheeyeen ma magaalada gudaheeday usoo wadeen iyo meelo kale isku dayayeen inay inay inay ku qarxiyaan laakiin sheegashadooda waxaa ka cad inay udan lahaayeen walaalaha turkiya ee dhisayay jidkaas halbowlaha ee muqdisho afguud isku xiro meesha ay is yidhaahdeen iyagaas ayaad si fudud ugu heli kartaan ama aadan aysan meel kale mare aysan jirin isgoyskaas ay noqotay usoo qorsheeyeen way ogaayeen isgoyskaas inay boqolaal qofood ama kumanaan qofood marayaan ku ganacsanayaan bustuujo u tahay isaga gooshayaan war dadkaas soomaaliyeedoo shacaba yaanaan laynin ama aan aanan qarxinin maysan isdhihin waa arrimay ku talagaleen maadaama ay iskuisin wax ku beegsadaan ugu talagaleen inay shacabka halkaas joogana ku beegsadaan haddii ardo yahay haddii uu dad ganacsata aho risqoore nolosha raadsanayo oo yahay haddii dad saftaayo oo halkaa baawur uga degay ama ka raaci yihiin waa arrin ay ugu talagaleen marba haddii iskuiska ku beegsadaan soo qorsheeyeen ayadana haddii dadka qaar ku helaan shacabka ma ma ma dowladday beegsanayeen ama dad kaley beegsanayeen shacabka ma beegsadaan waxay waxaa cad inay shacabka toosoo beegsanayaan oo halkaas ka cad horena u caddeedoo la ogaayay ama hore u dhacday marka waxaa muuqato isgoyskaas la qaxiyo boqolaalkaas la dilay waa horumar qaldan oo halaagahoy tallaabo la yaab lahoo oo waxshinimo lahoy ay sheegteen ay horu qaadeen oo oo oo dhinaca halaaga
cabdicasiis waa mahadsan tahay waktigii oo gabagabadan kusii dhownahay waxaan rabnaa sheekh cali inaan ku gebagabayno barnaamijka sheekh cali bal arinta hadalkaada ugu dambeeyo ee aada u jeedin laheyd dadka fidnowda waa-iyaasha ah ee dhibkaas geystay ee haddana hadlaya meel kasta la taagan dadkii la laayay waa shahiideen iyo waxyaabo aanan munaasab ku ahayn kelimadaada ugu dambeysa
bismillahi raxman aada u mahadsan tahay wallahi runtii horta sideedaba adduunyadan waa iska imtixaan oo ilaahay subxaana watacaala nolosha geeridooda waa nagu imtixaanay qof walbana waktigeeday dhimanaysaa marka hore dadkii walaalaheen ahaayo dhibaatada ay gaarsiiyeen oo weliba ardadii ubaxa ahaayo hadda waxbaranaya iyo dadkii xoogsatada ahaa dhalinyarada iyo haweenka iyo u badnaa carruurta dadkii xanuunka badan ku dhacay qoysaska qaarkood saddex qofood ka baxday qaar ay waalidkii iyo ilmi isla baxeen waxa weye horta mar kalean ufaxsiyeynaynaa waana inay ogaadaan in insha allahu ilaahay subxaana watacaala u qoray intay ku jireen uurka hooyadood inay waktigaas baxaan waa iska imtixaan waa laisku imtixaana wajacalnaa bacdakum libacdin fitna iyaga qoladaasna waa la imtixaanay dadkaana waa lagu imtixaanay marka insha allahu ilaahay jannada ku kulmiyo dhammaantood iyaga ehelkooda iyo intay ka tageenba middan nimankan waxaan ugu baaqi lahaa runtii xarakatu shabaab anigu dadka weli rajo ka qaba in badan oo kamida inay muraajacaad inta sameeyaan ay dalkan iyo dadkan iyo dadka ay diintan u turaan ayaan ayaan kamid ahay marka waxaan ugu baaqi lahaa ayaga inay ilaahay ka baqaan inay iska daayaan shalay mashruucan markii la sameynayo iyago ay sameynaayeen maxkamadihii islaamka guulaystay ciribtooda ayay ahaaday markii la rabo in dowladnimadii la aado ayay dhinac u baxeen waatay amiirkii markiis maxkamadaha hogaaminayo madaxweyne noqday sheekh shariif ay gaalaysiiyeen ayagii haddana waatay dhexdooda ka dagaalameen ninkii hogaaminaya ibraahim afaan ahaayo ugu sarreeya waatii ninkii isaga ardagiisa ahay uu dilay khilaaf dhexdooda ka bilowda rag badan iska laayeen ilaa maantana fitnadii waa taagan tahay marka waxa weeyaan waxaan ugu baaqi lahaa inay ilaahay ka baqaan dalkan waa u dhasheen waa abnaa soomaal qaar badan oo culamaha ku jira waxa weeye caqliga ilaahay wuxuu noo siiyey diintana uu noo baray inaan masaalixda mafaasidda kala garanno waddada hadda ay ku socdaan maanta waa wadda cadowga soomaaliyeed keliya u khidmaynaysa ummadda soomaaliyeed waxaa isku le-anaya shalay inta ay laayeen daraada inta ay laayeen fiiri waxa kaloo dhammaanaya wiilka soomaaliyeed oo laayeen waa wiil dhalinyaraha soomaaliyeed oo laga soo dhaadhici fikir qaldan inuu janno ku gelayo dadkaas wiilasha iyo gabdhaha isugu jira iyo hooyooyinka iyo maamadiisa xataa dee hooyadiisa ku jirta uu leynayo marka inay intaas gartaan inay gartaan oy caqligooda inta ka shaqaysiiyaan war adduunyada waxbaa dhegaystaan waana akhriyaan dowladda turkiga maanta ee intaasoo ummada u halaageen labadaas dhalinyarada ah oo labadaas injineer oo ka shaqaynaysa ama maaragtay macdaadkaas wada oo ka shaqaynaya waddadaas yani inay gartaan inay tahay dowladda keliya maanta oo lagula dagaalsan yahay inay taariikhda islaamka iyo majdiga islaamka ay ilaalinayso oo maanta aad arkaysa libiya oo la lagu goobtay inay iyadu gurmad u samaynayso soomaaliya oo la godoomiyey usoo gurmatay markaasay militarigii iyo caafimaadkii iyo wadooyinkii iyo waxbarashadii iyo dhinac kastaba ilaa dadki soomaaliyeed oo ganacsato ay diaspora ku dacnay maanta dalkooda ay fiid fiidada free uga dhigtay marka dalka kaliya noo soo gurmado maanta ay ahayd inay gacmo furan kusoo dhaweeyaan ay akriyaan inay tahay ma ma waraa sudur ay akriyaan ay tahay inay dowla awoodda keliya maanta muslimiinta haysta ay yihiin ayagu ayay ahayd inay soo dhaweeyaan midda labaad walaalayaal waxa weeyaan waad ogtihiin nabiga sala allahu alayhi wasalam wuxuu mucaahada la galay yuhuud oo aan ku caqiido ahayn iyo muslimiinta madiina deganayada watiiqa u kala sameeyey waxa weeyaan dowladda waxaa asal u ah islaamka in la oogo horta in ummad midaysan la helo iyo cudud iyo awood marka maanta sharciyadda dowladnimada soomaaliya ay leedahay ummadda soomaaliyeed oo daga qabaa'il kusoo dagaalantay oo dibis kusoo laabatay haddaad idinkuna maanta heshiis la geshiin oo aad intaad juqaha iyo hawdka kasoo baxdiin iyo tuulooyinka aad ku gamanaysiin oo mashruuc aad u noqoteen ciidamo shisheeye iyo diyaarado maarata donis iyo kuwo kale isugu jira daran oo maalin walba eryanaya inaad walaalihiin soomaaliya soo hor fadhiisatiin oo aad dib ugu soo laabatiin dadkiina oo aad diinta islaamka aan wada oogno oo idinku aada horkacdiin ood qudaad waddankan ka noqotiin ood jaamaciyiin jaamacadaha dhigin noqotiin oo saraakiil ciidamada hogaamiyen noqotiin oo dalkan diinta lagu dabaqo oo ajnabiga aan iska saarno oo ummadeena aan midaysano oo dowladnimadeena aan oogano oo aan sharaf yeelano markaasan nafteena iyo keyrkeen muslimiinaba aan anfici karnaa marka waxaan ugu baaqi lahaan kusoo gebagabeynayaa fikirkaas inay muraajacaad ka sameeyaan oo iska dhaafaan dhiigga muslimiintaay ku qubaysanayaan ay akhriyaan waxay maanta u shaqaynaya hadday ogyihin hadaysan ogeyn kuwa dowladnimada soomaaliya diidanay oo shalay inay ciidanka dhex samaystaan ee foodo ka sameeyaan ku fashilmay oo hadda maanta yeman dhibaayo oo libiya qasaayo oo jabuuti isku daya inay qabtaan oo soomaaliya isbalaac isu geliyay oo oo iyaga dhanba mukhaabaraad dawliya u shaqeeya oo imtixaan ah ayaa laga yaabaa inay iyagana ay ka faa'idaystaan fadqalada ay samaynayaan oo soomaaliya rahiino uga dhigtaan marka ilaahay intay ka baqaan maxaan ku ihaha kasoo noqdaan fikirkan dowladda soomaaliya shacabka soomaliyeedna waxaan ugu baaqayaa isku duubni inta la muujiyo in dalka amnigiisa dib gacanta loogu soo celiyey ummadda soomaaliyeed baaraka allahu fiikum aad iyo aad ayaad u mahadsantaha sheekh cali adiga iyo cabdicasiis axmed oo ah aqoon-yahan amniga ka faallooda barnaamijka faaqidaada wararka oo saaka aad ka dhagaysanayseen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo aan diiradda ku saarnay oon ku falaqaynay sida wixii laga fahmay argagixisada sheegashada ay sheegatay dhibka ay ka geysatay magaalada muqdisho ayaan rabaa inaan intaas kusoo gebagabeeyo anigoo ah liibaan cabdi caddo ayaa barnaamijka idinla socodsiinayey waxaa igala qayb galay sheekh cali wajiis iyo cabdicasiis axmed waryaheena maxamed kaafi sheekh abuubakar oo istuudiyaha sideedaad joogay waxaan ka cudur daaranaynaa cabdiqaasin salaad xasan madaxweynihii hore ee soomaaliya in aan wakhti u weynay oo barnaamijka uu cariiri nagu noqday intaan barnaamijkan la mid aynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo